إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday bar kontaroolo ku taalla magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qabiil ka tirsan beelweynta jareerweyne ayaa munaasabad ka dhacday deegaan ku yaala duleedka mahadda ay ku soo xidhatay machad sharci ah oo ay wax ku baranayeen ubad ka soo jeedo beesha nin ku soo koray dhulka soomaaliyeed ee itoobiya gumaysato ayaa ka warramay waxa itoobiyaanku soomaalida ka aaminsan yihiin dad u badan haween ayaa magaalada boosaaso ka dhigay dibadbax ay uga soo horjeedeen dil dhowaan magaaladaasi loogu geystay gabar yar darawallada kaxeeya gaadiidka ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burbur xooggan oo ka jira qaar ka mid ah waddooyinka caasimadda toddoba iyo labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weerar xooggan oo ka dhacay waddanka afghanistan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sagaalka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqollaba iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan lix iyo labaatanka bisha tobanaad sannadda laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday bar kontaroolo ku taalla magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weerarkan ayay mujaahidiinta waxay ku qaadeen askar ku sugneed koontaroolka makunda oo ah halka laga soo gala magaalada baydhabo waxaa lagu soo warramayaa in weerarkan ciidamada lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hase yeeshee ma aanan helin faahfaahin intaasi ka baxsan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ayaa habeenadii lasoo dhaafay waxa ay la kulmayeen weeraro iyaga ka dhan ah kuwaasoo lagu gaarsiiyey khasaarooyin kala duwan qabiil ka tirsan beelweynta jareerweyne ayaa munaasabad ka dhacday deegaan ku yaala duleedka mahadda ay ku soo xiratay machad sharci ah oo ay wax ku baranayeen ubad ka soo jeeda beesha cabdisamed cabdulaahi ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa machad sharci ah kusoo xirtay qabiilka kaboole ee kasoo jeeda beelweynta jareerweyne machadkan oo lagu magacdaray bilaal ibnu rawaax ayaa waxa uu muddo laba sannadood ah u socday ubadka qabiilka kaboole ee jareerweyne iyadoona lagu soo xiray duleedka degmada mahdaahi ee gobolka shabeellaha dhexe toddobiy labaatankii bishii shanaad sannada kun afar boqol soddon iyo sagaalkii hijiriyada ayaa markii ugu horeysay machadkan la furay iyadoona munaasabadii loo qabtay xiritaankiisa ay kasoo qayb galeen culimo mas-uuliyiin waalidiin iyo nabadoono maamulaha machadka bilaal ibnu rawaax ayaa ugu horeyntii munaasabada ka sheegay qaar ka mid ah duruustii ay qaateen ubadka kaboole
sanadkan ugu dambeeyey haddii aan ka hadlo kutubada halkan lagu akhriyey tafsiiru qur-aan baa ka mid ahaa taysiir musdalixu xadiidaa ka mid ahaa yaaquud baa ka mid ahay towxiid baa ka mid ahaa sulumul usuul baa ka mid ahay qawaacidulfiqiyaa ka mid ahaa riyaalu saalixiin baa ka mid ahaa kashfu shubahaad baa ka mid ahaa rawdatul anwaar baa ka mid ahay siire ayaa ka mid ahay oo kala duwan kutub mutamim ujrumiyaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahay maxuu ahay matniga ujrumiga laamiyatul afcaal baa ka mid ahaa kutubo fara badan oo la kala gaarin baa halkaa lagu akhriyay waad maqlayseen wiilashu inay nagu dul akrinayeen ayagoo carabiya soomaaliba ku bixinayo intaas kadib qaar ka mid ah ardaydii machadka loo soo xiray ayaa bandhig sameeyey laba ka mid ah ardaydaas ayaana qaab xiwaar ahaan u soo gudbiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ya akhi lfaadil وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي الفاضل إني أسألك بأسئلة في العلم الحديث هل أنت مستعد؟ نعم أنا مستعد سلني ما شئت من هو السحابي اصطلاحا؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ومات على الإسلام من هو التابعي اصطلاحا التابعي هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام ما هو المقدرم اصطلاحا المقدرم هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره ما هو المقطوع اصطلاحا المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل mid ka mid a waalidiinta oo isna ka hadlay goobta ayaa soo bandhigay dareenkiisa farxadeed maadaama uu araggiisa saaray ubadkiisa oo bartay cilmi diini ah een walaayada islaamiga ee nagu gacansiisay muddo badan alxamdulilah maalintaas ibrigno isku hal ma aha allah waxaan ka baryaynaa diinta aan maanta qaadnay si macnaha mataqaan wanaag inuu ilaahay qaluubtayna u geliyo ku camal falano ilaahayna macnaha dantayna iyo dadkaynana si toose aan u geersino ilaahay kuwi wax naga dhaxla allahna siiyo sida aan idinka idinku soo dadaalna ubadka aad dhasheen ood ugu dadaashiin dadkiina gadaalna aad ugu dadaashiin inta idinlaga rabay intaas waaye wixii aan bixinay oo qaluubtayna xumaan ku jirtana biriga ayay sifoobeen ay caadi naqdeen intii kusoo qa- intii kasoo qayb gashay wax alaala waxaad la kulanteen ku raalle ahaada si gacno furan noogu soo dhowaada nabadoon maxamed xuuti abaadir waa nabadoonka beesha macahadka soo xiratay waxa uu si gaar ah ula hadlay ardayda macahadka loo soo gabagabeeyey isagoona faray in cilmigii ay barteen ay gaarsiiyaan qoysaskii ay kasoo tageen laba sanaa hooshaan soo dhex wadnay ilaahay waana la garab galay marka waxaan rabnaay wal gurigii aan ku noqonay haddaan jaahilnimadii aan u noqon ay ahaanin ummadda soomaaliyeed in wax geersasiin ood wax bartiyaanani laga rabaay oose diinta kor loo qaado oy gadaal u noqonin macallimiin bixi ka noqotiin ummadda soomaaliyeed iyo helkii ka timadaan oo ka soo jeedeen ay noqonin haddana hal bacad lagulsa inaan aqoontiinii iyo cilmigiinii iyo qur-aankiina inay noqonin hal bacad lagulsa inay noqonin ilaahay taas waxaan ka baryaynaay ina taas niigu laabanin jahalnimadii niigu laabanin dadkiina iyo dalkiina haddaa ku laabatay ummadda soomaaliyeed inaad geersatay aqoontiinii beesha jareerweyne ayaa qayb ka ah qabaa'ilada soomaaliyeed ee macaahida sharciga ah ay uga furan yihiin qaar ka mid a gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana lagu xusi karaa oo ay hadda macaahid sharci ah uga furan yihiin gobolada jubbooyinka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo lagu soo xiray kaasoo ay hadda socto sidii dufco labaad loo soo xareen lahaa nin kusoo koray dhulka soomaaliyeed ee itoobiya gumaysato ayaa ka waramay waxa itoobiyaanku soomaalida ka aaminsan yihiin faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac nin ka mid ah soomaalida itoobiya muddada dheer ay gumaysanaysay ayaa si u waramayay idaacadan islaamiga alfurqaan waxa uu sheegay in itoobiya ay soomaalida ka aaminsan tahay muslimiin raba dhulkeeda inay ku soo faafaan wuxuu sheegay inay soomaalida ka aaminsan tahay dad aan u jilicsanayn amxaarada islamarkaasina lid ku ah soomaalida waxay ka aaminsan tahay xabashidu inay yihiin ummad muslim ah oo carab u nasab sheegata oon xabuushnimada oggolayn ah qoomiyad rucaad ah oo reer guuraa ah oo dilaa ah oo waxaa weeye een, guurto oo dhulka maaragta ku faafta marka waxay u arkaan inay cadow yihiin cadow diimeed kow cadow dol- waddanka ku siqaya inay yihiin waa laba marka aad iyo aad bay maaragtay een, col ugu hayaan marka waad og tahay oo dadka ummadda soomaaliyeed waxaa jiri jiray maaragtay siraac sidii maaragtay halgamayowgii hore ee muslimiinta oo ummadda soomaaliyeed ay taageeri jireen ama ka dhashayba sidii axmed guray oo kaleeto iyo nimankii faraha badnaa ay qaarna ka horreeyeen qaarna ay ka dambeeyeen ee mujaahidiinta ah wuxuu sheegay in itoobiya soomaalida ay gumaysato ay dhibaatooyin fara badan u geysatay itoobiya ayaa waxay haystaa dhulka soomaali galbeed iyo dad aad u fara badan oo ku nool geesta kalena waxaa xusid mudan in soomaaliya inteeda kale ciidamadeedu ay duulaan ku joogaan waxaana damaceedu uu yahay in wax soomaaliya la yidhaahdo adduunyada laga waayo waxaa jira dad soomaali ah oo itoobiyaanka danahooda kala shaqaynaya waxaana ugu horreeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada iyo shakhsiyaad kale intaba waxaa la aaminsan yahay in itoobiyaanku aanay keligood wajihi karin soomaalida ilaa ay qaar kale oo soomaali ah soo kireystaan dad u badan haween ayaa magaalada boosaaso ka dhigay dibadbax ay uga soo horjeedaan dil dhowaan magaaladaasi loogu geystay gabar yar warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya maxamed muudey magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa maalintii shalay ka dhacay bannaanbax loogu soo horjeeday dil iyo kufsi loo geystay gabar yar dadkan bannaanbaxa dhigayay oo u badnaa haween ayaa aada u cambaareeyey dilka arxandarada ah ee gabadhaasi yar haweenkan bannaanbaxa dhigayay magaalada boosaaso ayaa sheegay in kufsiga ku soo badanaya waddanka ay maalgeliyaan hay-ado shisheeye degmooyinka iyo deegaanada uu ka taliyo maamulka puntland ayaa ka mid ah goobaha ugu badan ee ay kufsiyada iyo dilalkuba ka dhacaan waxaana muuqata in falalkan foosha xun ay yihiin kuwa ay maalgeliyaan islamarkaana wataan hay-ado shisheeye darawallada kaxeeya gaadiidka ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burbur xooggan oo ka jira qaar ka mid ah waddooyinka caasimadda warbixinta warkaasi waxaa soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi waddooyin dhowr ah oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay u xiran yihiin madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale ciidamada shisheeye halka kuwana ay burbursan yihiin islamarkaana ay daadsan yihiin biyo qashin ah taasoo caqabad ku noqotay bulshada ku nool caasimadda qaar ka mid a darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha islamarkaana ka shaqeeya waddo muhiim ah oo dhex marta degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burbur xooggan iyo wasaqdaadsan waddadaasi waxay sheegayaan in bil walbaahi laga qaado lacag canshuur ah oo aad u badan islamarkaana gaaraysa shan iyo toban dollar taas beddelkeedana ay dowladda federaalka xirtay waddooyin kuwo kalena ay sidaan u burbursan yihiin wadadan dhibaatada lagu qabo waxaa ka mid annaga waxaan nahay haddaan mootooyinahay soddon iyo shan kun soddon iyo toddoba kun oo mootaanahay calaamooto bil walba waxaa laga qaadaa shan iyo toban dollar markii lagu dhufto soddon iyo shan kun oo mooto ah oo calaamooto bishii shan iyo toban dollar markii lagu dhufto waa waa shan milyan iyo khadaadiic annaga lacagteenaa waddooyinka lagu samayn karaa wax kale dawladda khansadeeda inaad iska dhaafto iyo cashuuraadka oo aeroboort iyo degedda iska dhaafo annaga lacagta nalaga qaado mootooyinka waddooyinka keliya lagu samayn karaa marka dhibaatadaasaan ku qabnaa waddooyinkii in lacag nalaga qaado meelaan marana aan la'nahay horta waddadaanaan ka shaqaynaa marka waxa waaye dhib badanaan ku qabnaa xaafadda magaalada muqdisho waxaa ka jira culayso isbiirsaday oo ay wajahayaan dadka shacabka ah gaar ahaan kuwa ka shaqeeya suuqyada iyo sidoo kale darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha kuwaasoo dil joogta ah iyo dhacba kala kulma ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina toddoba iyo labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weerar xooggan oo ka dhacay waddanka afghanistan wararka ka imaanaya waddanka afghanistan ayaa sheegaya in maalintii shalay uu halkaasi ka dhacay weerar xooggan oo ay barbar socdeen duqeymo lagu beegsaday xero milatari oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan xukuumadda afghanistan weerarka oo ahaa mid cagmarin ah ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka hamazangi ee ka tirsan gobolka dalaram ee waddanka afghanistan waxaana weerarka lagu dilay toddoba iyo labaatan askari halka sidoo kale gacanta lagu soo dhigay shan askari oo nool sawiro lagu baahiyey baraha internetka ay ku leedahay imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa waxaa lagu arkayay hub aad u badan oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta marka laga soo tago khasaaraha nafeed ee gaaray askarta xukuumadda kaabul waxaa intaasi sii dheer oo weerarka lagu gubay gaadiid dagaal halka sidoo kalena ay guud ahaan mujaahidiinta la wareegeen deegaanka uu dagaalku ka dhacay weerarkan ka dhacay deegaanka hamazangi ee ka tirsan gobolka dalaram ayaa yimid kadib markii ay askarta xukuumadda kaabul madaafiic ku garaaceen goobo ay ku sugnaayeen dad rayid ah oo u badnaa kuwo beeralay ah si kastaba ha ahaatee horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii laba iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay gobolka lowjar ee waddanka afghanistan warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa